assalaamu calaykum kulankaani waa kulankii koowaad ee ka fadhiga saddexaad ee baarlamaanka golaha shacabka kulankan marka ajendadiisu waxa weeye laba qodob keliya qodobka hore waxa weeye xeer hoosaadka oo dib eegis lagu sameynayo in qodobada qaarkood laga doodo kaasi marka laga baxo waxaa la galayaa in heshiiska d p world ay la gashay somaliland iyo in arrintaasi la eego oo laga doodo oo la qaadaadigo wey maanta waa labadaa qodob keliya waa gartay labada qodob waa laba qodob oo muhiimad gaara leh xoog haye sidee looga doodayaa dhinaca xeer hoosaadka iyo arrintan kaloo taagan oo deep wall ku saabsan
wuxuu leeyahay nidaam baarlamaanadu ay u doodaan nidaamka ay u doodaan waxa weeye midna waxaa laleeyahay qodob xeer hoosaada awalba waa la lahaa oo baarlamaanku uu leeyahay laakiin saddexdii biloodba marba dib loo eegaa oo wixii ka dhiman wixii yani muddada la shaqaynayo kugu soo baxay xeerhoosaadku ka jawaabayn baa qodoba loo sameeya lagu daraa marka qodobada lagu darayo laskagama darayo uun maadaama yahay xeerhoosaadka uu isku maamulayo maarata golaha shacabka xildhibaanada isku maamulayaan ee xeerka u ah oona ah marka laga soo tego dastuurka sheyga labaad maaragtay qiimaha ugu badan ule baarlamaanka waxa weye marka kaa waxaa la sameeyaa dib eegis baa lagu sameeyaa marka ma aha wax dib loo soo bilaabo waa qodobo waxaa laleeya qodobkaa iyo qodobkaa iyo qodobkaa baan maanta ka doodayna oo ku darayna waa laga dooda afkaar baa la dhiiganaya waa loo codaynaya qodob qodob baa loogu codeeyaa kabacdi markaa waa lagu daraa maaragtay haddana maalinta dambea laga yaaba in laba qodob la keeno maalinta xigta in laba qodob la keeno ilaasaa lagu dhameeyo dabeetana markaaba hal mar la daabacaa marka waa wax iska joogta ah oo baarlamaanadu mar walba ay isticmaalaan halkan kale tan kalena oo laga doodayana waxawey subjectkiiba lasoo dhigaya waxaa laleeyahay subjectkaaba laga doodaya dabadeeto waa laga doodayay qof baraayigu keenaya xildhibaanada mid baraayigu keenaya mid baraayigu keenaya akhirka waxaa marka ay dhamaystaan wadahadalka xildhibaan walba raayigiisa dhiibto waxaa dhici karta xataa inay arbacada sii gaadho dooda oo midland conton xildhibaan oo kale ay rabaan inay hadlaan oo ay dhammaan weydo oo maalintii ay dhammaato oo haddana lasii wado maalintii xitaa dhici karta waxaa dhici karta inay isla maanta dhammaato dabeeto markay dhammaato baarlamaanku sidiisaba waa cod cod baa loo qaada wixii laisku raacay markaa marka xaggii loo bato ayuu noqonayaa codkaasi
waa gartay arrintan ku saabsan d b wall de waa lamidu wax kama duwanaa shuruucda caadiga ah ila waa shuruucda kama duwana arrimaha arrin kastoo baarlamaan ka shaqaynayo wax uu si gaara uga shaqeeyaa ma jiro wuxuu le procedure ay maraan ajendaa lagu soo darayaa waa la ansixiya ajendihii marka la ansixiyo waa laga hadlayaa waa laga doodayaa waayo afkaarda xildhibaanadan soo in afkaar ay isweydaarsadaan ma oo ninba siduu u arko ninba wax siduu u arko loo wado loo wado xildhibaan walba raayigiisa la dhegeysto marka la wada maro ee qof hadlaya aanu jirin oo nin walba raayigiisa dhiibtay baa golihii markaa odhanayaa go-aan maxaan gaadhna waxaana kasoo dhexbaxaysaa wixii laga gaarayo waxaan laga gaaraynba dad dooday kasoo dhexbaxaysaa laakiin wax meel kusii qoran oo waxaabuu noqonayaa la odhanaya maaha waayo hadii bade la odhanaya waxaabuu noqonaya maxaaba maxaaba baarlamaan loo geenaya oo ajenda loogu daraya ajenda waxaa lagu daraa in laga doodo baarlamaanka gebigiisuna waxa weeye shay walba waa laga doodaa shay walba dhinacyo badan baa laga eegaa oo dadku sida dad bilaadmu kale afkaar duwan xildhibaanadun afkaar duwan dabeete marka la wada dhegeysa dhinacyadii ayaa markaa la odhanayaa ayaa go-aan la gaadhay la codeynaya
ma jira marka waqti cayiman oo laleeyahay laba maalin iyo saddex maalin ayaa laga doodaya arrintan barbare ku saabsan oo la og yahay mase waxay noqon doontaa dood furan oo wadatashi ah oo xildhibaanadu go-aan midaysan ay ka gaari doonaan markii ay doodooda soo dhammaystaan kadibna sharciyadii kale loo gudbi karo
waxa wey horta xildhibaanadu ajendaha marka lasoo hordhigo dowladdu waa dadka yani waxay gaadhaan sharciga noqonayo ee ummadda u wakiilatay sharci dejinta iyo korjoogtaynta dowladda xukuumaddan ujeeda oo xukuumadda eegan si loogu talagala ma ushaqaynaysa mise uma shaqaynayso iyo matalaada dadweynaha iyo inayna matalaan saddexdaa qodob bay leeyihin marka tani shaqadii shaqadoodii bay ka mid tahay shaqadoodu markaa male wakti go-aan oo layidhaaho ajendaha waxaa laga dooda waa laba saacadood saacad ma aha waa arrin muhiima arrimaha ay iyagu ka shaqeynayaan ee baarlamaanka imanaya ama golaha shacabka ama golaha sare aqalka sare meeshu rabaha taye waxa weye waa arrin laga doodayo oo sida sharciyada qabaqoraalka ka yimaada xukuumadda sida looga doodo unbaa looga doodaya waxaa laga yaabaa inay maalin ku dhamaato waxaa laga yaabaa in laba jeer laba cisho ay socoto mararka qaarkood inay saddex cisho socoto wax go-aan ma leh waa dood waa dood doodina wixii la keenaa meesha wax fudud kolley ma aha oo de waa sharci dadka oo dhan iyo dalka oo dhan saameynaya marka waa in aada looga doodo